ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo toos ah iyo qaraxyo waxay ku beegsadeen shisheeyaha dalka kusoo dulay iyo qaar ka mid a askarta maamul goboleedyada haddaan ku horumarno gobolka gadow waxaa ka dhacay howlgal gaara oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka gariley oo hoosaga degmada ceelwaaq howlgalkaas oo uu ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday nin la shaqaynaya kenyaatiga ninka la beegsaday ayaa waxaa lagu magacaabaa axmed fartaag wuxuu ka tirsanaa maamulka halkaas kenyaatiga ugu magacaaban dhanka gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay duleedka muqdisho qarax kula beegsadeen qaar ka tirsan askarta dowladda federaalka sidoo kale xaafadda balaaksi ee degmada hodan waxaa shalay ka dhacay howlgal gaara oo lagu beegsaday askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo markii ay mujaahidiinta dileen kadib ay horey uga sii furteen hubkii u watay dhanka gobolka bakool waxaa habeenkii xalay ka dhacay dagaal toos ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig degmada xudur ee askarta maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin shabeellaha hoose jabhaadka ka howlgala gobolkaas waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ka soo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin degmada janaale ugu dambeyn jubbooyinka waxaa xalay ka dhacay dagaal culus oo mujaahidiinta ay ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen askarta maamulka jubbaland oo ku taala deegaanka singaleera duleedka magaalada kismaayo